saraakiisha dalka masar ayaa sheegay in bom uu ku qarxay khamiista maanta ah meel u dhow kolonyadii baabuurta gelbinaysa wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi qaraxasi oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddoba qof saddex markaasi dukaan oo ku yaala wadada dhinaceeda ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku burbureen dadka dhaawacma ayaa laba ka mida waxaa la sheegay inay soomaali ahaayeen wariyaheena magaalada qaahira xuseen saxnuune ayaa warbixintan nooga soo diray goorsii horreysay magaalada qaahira laba gabdhood oo soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka maanta ku dhaawacmay qarax lala egtay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda masar maxamed ibraahim labada gabdhood ayaa dhaawaca soo gaaray ayagoo marayay goobta miinada loo dhigay wasiirka arrimaha gudaha xilli kolonyo uu la socday ay maraysay waddada mustafa naxaasa ee xaafadda nasri city oo soomaalidu si weyn ay u degan yihiin goobjoogyaal soomaaliyeed ayaa ii xaqiijiyey in mid ka mid ah gabdhaha dhaawaca soo gaaray lugta ay ka gooday dhaawaceeduna uu yahay mid halis ah cabdicasiis maxamed nuur oo ka mid ah soomaalida indhahooda ku soo arkay gabdhaha dhaawacmay ayaa iiga waramay sida dhaawaca uu u soo gaaray gabdhaha soomaaliyeed
gabdhaha waxay maraayeen wadada qaraxa ka dhacay meel u dhow ayay maraayeen labada gabdhood marka arrinta naxdinta le saakay ee qaraxa markuu dhacayeen gabdhaha dhaawaca ayaa halis ayaa mid soo gaaray oo mid mid lug baa ka go'day oo lugta bidixaa go'nay midda kalena waxaa jaban jaban lugta bidix labada garabna firir ayaa kasoo gaaray ehelada dadka oo iyo soomaali badan ayaa meesha soo buuxdaafiyey oo soo maqlay wararka soo maqlay dhaawac gabdhaha ay haddana meeshay ka dhooban yihiin ayagoo aada aaga tiiraansan arrinta naxdinta le ee sidoo kale yunis cabduqaadir cali oo ka mid ah dadka u gurmaday gabdhaha dhaawacmay ayaa ii sheegay sida uu yahay xaalkooda
gabdhaha dhaawacmeen labada gabdhood oo soomaaliya oo midi haysato jinsiyadda ingiriiska tan kalena haysato kaarka jallaha ah ee u n h c r waxay ku dhaawacmeen mandea tesca iyo inta udhexaysa xayidaamin meel u dhow guriga wasiirka arrimaha gudaha masar daawooyinka waxaa noo lagula tacaalayaa mustashfa taamiina sexa ay leedahay dowladda masar oo ku yaalo xayi saaba madiinta nasr waxaa noo yimid inta gabadha lugta ka go-an operation ku jirtay wasiiradda caafimaadka dalka masar labada gabdhood ee soomaalida ayaa dhaawacan soo gaaray kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday maxamed ibraahim wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda masaarida wasiirka ayaan wax dhaawaca soo gaarin laakiin waxaa ku dhaawacmay in ka badan toban qof oo masaari iyo soomaali isugu jira bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa lagu sheegay in qarax miino lala beegsaday gaariga wasiirka xilli gaarigiisa uu marayay shaaraca mustafa naxaasa ee xaafadda nasri city waqooyiga bari ee magaaladan qaahira saraakiil ka tirsan ciidamada amniga ee dalkani ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu aasay qayb ka mid ah waddada mustafa naxaasa ee xaafadda nasri city taasoo laga hagayay remote control dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee dalka masar maxamed ibraahim ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay uu ahaa iskuday dil ah oo lagu doonayay in isaga lagu qaarjiyo maxamed ibraahim oo la hadlayay warfidyaenka gudaha ayaa sheegay in tiro ka mid ah ilaaladiisa iyo dadweyne ku sugnaa halkaasi inay ku dhaawacmeen qaraxaasi الحمد لله وطبعا هي محاولة خسيسة يعني هي تقريبا يعني المعمل الجنائي لغاية دلوقتي كان قال إن هي عبوة ناسفة بس كبيرة الحجم wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda masaarida ayaa yidhi eebe ayaa mahad leh waxay ahayd iskuday aad u foolxun sida hadda ay sheegayaan dembi baarayaasha qaraxa waxa uu ahaa miino oo xajmigeedu uu aad u weyn yahay oo laga hagayay meelaha fogfog waxaana lala eegtay gaarigayga oo marayay waddada waxaana ku dhaawacmay tiro ka mid ah booliska oo sarkaal ka mid ah dhaawiciisa uu yahay mid halis ah sidoo kale dadweyne goobta qaraxa ku sugnaa ayaa ku dhaawacmay waxaana ku burburay dhismayaal ku yiilay shaaraca si kastaba haatee tiro badan oo ilaaladeyda ah ayaa dhaawacmay marka waxaan leeyahay keliya eebbaha inoo fududeeyo arrinka اصابات كتير في الحرس لا يعني انما ربنا يسهل باذن الله ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay qaraxa lala beegsaday gaariga wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida maxamed ibraahim wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani ayaa ka mid ah wasiirada ka haray dowladdii maxamed mursi waxa uuna si weyn ula shaqeeyey ciidamada militariga xilligii kursiga laga tuurayey madaxweynihii hore laakiin kooxaha islaamiyiinta masar ayaa ku eedeeya inuu mas-uul ka yahay dadkii lagu laayay fagaarayaasha raabica alcadawiya iyo alnahda ee magaaladan kaahira waa markii ugu horeysay oo qarax iskuday dil ah lala eegto mid ka mid ah wasiirada xukuumadda kumeel gaarka ah ee dowladda masar tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli dalka masar ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo ciidamada dalkani laguna dalbanayo in la soo celiyo maxamed mursi xuseen saxnuuni v o a kaahira VOA